diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa ugu yaraan konton ruux oo rayid ah ku dilay duqeyn ay ka geysteen gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga itoobiya gaadiid xamuul ah oo ku safrayay meel u dhow degmada dawt ee dhacda waqooyiga wallo ee gobolka amxaarada ayay diyaaraduhu la beegsadeen duqeyntan goobjoogayaal warbaahinta la hadlay ayaa wax musiibo ah ku tilmaamay duqeynta ay geysteen diyaaradaha itoobiya ayna arkeen dad go-go-ay oo daadsan wadooyinka weli war rasmi ah kama soo bixin dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan duqeynta lagu eedeeyey in ciidankooda ay fuliyeen dadka aadka ugu dhuundaloola dagaalada ka socda gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa sheegay in xukuumadda abiy axmed ay ka fuliyeen gobolka amxaarada in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah tan iyo bishii agosto ee labada kun saddex iyo labaatanka ah iyadoo ay duqeymahaasi ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ah oo aan waxba galabsan